أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا واهدنا إلى سواء الصراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru suraةi sad casharkeena caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda kow iyo labaatanaad ee suuradda ka mid ah waxayna la bilaabanaysaa qiso nebiyullaahi daawuud ku dhacday oo markaa ilaahay subxaanahu watacaalaa wax uu ku cibro qaato uu uga dhigay oo markaa nebiyullaahi daawuud uu gartay meesha rabbi subxaanahu watacaala uu ka canaananayo markaana uu soo noqday uu towbad keenay qaala tacaala qisada marka wixii ku jiray iyo xalay baan si kooban uga hadalnay marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi wahal ataaka naba'u lkhasm wahal ataaka makuu yimid nebi moxamedow adiga naba-u lkhasmi kuwii doodayey warkooda makuu yimid id waqti doodayeen tasawaruu ay ka kor noqdeen oo ay kasoo kor noqdeen oy ka boodeen almixraaba mixraabkii nebiyullaahi daawuud meeshii uu alle ku caabudi jiray oo dadka uu uga yacnii gooni uu kaga noqon jiray oo meel markaa sarrayso ah derbigeeda markii ay ka soo kor noqdeen kuwaa yacnii khasmigooda iyo doodooda warkeedii makuu yimid istifhaamkan marka waxaa laga rabaa marka waxaa ku jira weyneyn sheekadan marka soo socoto ayaa nebiga iyo mu'miniintaba quluubtooda aada loogu weyneynayaa marka arrintaa ma aragtay marka warka lagu bilaabo qofka dhegtii buu taagayaa marka arrintu waxa ay tahay iyo sheekadeeda iyo ayuu jeclaana marka warkii kuwii doodayay warkoodii makuu yimid waaba u yimid nebiga sal ll ly slam laakiin marka intibaah baa laga rabaa iyo baraarug inuu baraarugo oo si fiican qisadan marka uu u dhuuxo qofka mu'minkaana marka aayad aayadaha sidan oo kale lagu aqrinayo iyaguna sidaas oo kale ayaa laga rabaa inay ku baraarugaan oo aad u dhuuxaan qisada marka alla wuxuu ku bilaabay wahal ataaka makuu yimid nebi moxamedow adiga naba-u lkhasmi kuwii doodayey khasmi marka waa masder masderkana halna waa ku dhacaa labana waa ku dhacaa dad badanna waa ku dhacaya marka ereygii marka ifraad baa la laasimsanaa iyo tadkiir macnaahaana wax badan ayuu ixtimaali karaa marka dadkani inay dad badan ay yihiinoo laba koox ah laba qof keliya inay yihiin intaba way dhici kartaa mufasiriintu waxaynan isku khilaafin in dadkani ay ahaayeen malaa-ig labadan yani dadka qoladan doodeyso ama laba ha ahaadaan ama ka badanba ha ahaadaane ee nebiyullaahi daawuud usoo dhacay oo derbigii uga soo booday waxay ahaayeen malaa-ig waxaana loogu talagalay inay isaga wax tusaaleeyaan ayb ag mufasiriinta oo dhan khasmigaani waxay ku fasirayaan malaa-ig inay ahaayeen qisaduna marka ay tahay mid isaga inuu wax ku fahma laga rabo ayb wahal ataaka makuu yimid naba-u lkhasmi kuwii doodayey warkooda makuu yimid id waqti doodayeen marka id in lagu tacallujiyo khasmiga ilaa waa masderi waa lagu tacallujin karaa ama marka yacni in la yidhaahdo ataaka lagu tacallujiyo oo markaa la yidhaha wahal ataaka bimaa taxa naba-u lkhasmi id tasawaru id tasawaruu lmixraab mixraabkii markay soo fanteen oo ay kasoo kor kasoo fuuleen oy ay yacnii soo boodeen warkoodii makuu yimid kuwaa qisadoodii iyo qaabkii ay nabiyullaahi daawuud ugu soo taxaakumeen waxaase fiican khasmigan dhowba in lagu tacallujiyo id waqti ay doodayeen tasawaruu ay kasoo kor noqdeen almixraaba mixraabkii nabiyullaahi daawuud meeshii sarreysay meel xoogaa dadka ka koreyso oo isaga uu ku cibaadeysan jirayoo meel sare makaan murtafica ahayd ayay markaa ugu soo dhaceen habeennimo bay ahayd baa marka mufasiriinta qaar ay leeyihiin marka wuxuu un arkay marka iyadoo ay dad la joogaan ama laba ha ahaadaan ama ka badan suurad marka bani aadam bay dabcan malaa'igta ugu yimaadeen id waqti ay usoo koreen oo ay derbigii markaa mixraabkii usoo fuuleen oy kasoo kor noqdeen dakhaluu ay galeen calaa daawuuda daawuud ay usoo galeen korkiisa fafazica wou argagaxay nabiyullaahi daawuud minhum iyaga xaggoodii uu ka argagaxay markaas way usoo galeen nabiyullaahi daawuud waa argagaxay argagaxan laba macnou keeni karaa inuu ka argagaxay dadkaa usoo galay armay ku dhibaan buu is yidhi ilaa nin aan albaabkiina sooma garaacin meeshii wax laga soo gelaya kama soo gelin derbiga unbay kasoo boodeenay kasoo dhaceen marka de maxay kuu wadaan dadkani xoogaa argagaxaa marka wuu ku dhacay taas waa mid ixtimaalka labaadna waxa ay tahay wuxuu is yidhi uu ka baqay ama uu ka argagaxay fii fasaadi siirati dadka oo mulkigiisa dadkii ku noolaa iyo racyadiisa siiradoodii iyo nidaam dhaqameedkoodii armow isbedelay buu is yidhi maxaa yeelay wuxuu ku yaqaanay inay aada u weyneynayaan oo isaga ay ka dambeeyaan mamlakadiisana ay adkaynayaan ee iyagii marka iyagoo shacabkii uu maamulayay ah inay derbi uga soo boodaan xoogaa marka shacab hallaabay oo xumaaday baa ka muuqanaya meeshaas marka wuxuu ka argagaxay raciyadii amay kaa xumaatay buu is yidhi labadaas macno u ibnu cadiya sheegay fi lmuxarari lwajiiska ayb id waqti ay doodayeen ama khasmigooda iyo doodooda makuumakuu timid ama udkur xus id waqti daqaluu ay soo galeen ay galeen calaa daawuuda daawuud korkiisa ay usoo galeen fafazica uu argagaxay nabiyullaahi daawuud minhum iyaga xaggooda uu ka argagaxay qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin khasmaani naxnu annaga khasmaani laba kooxood oo doodayaan nahay oo arrin qadyad ay ka dhaxaysa ee dacwad baqaa waxaa xadgudbay bacdunaa qaarkeen baa xadgudbeen calaa bacdin qaarka kale ayuu ku xadgudbay yacnii kuwaas qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin naxnu annaga khasmaani laba kooxood oo doodaysa ayaanu nahay kuwaas oo baqaa uu xadgudbay bacdunaa qaarkeen calaa bacdin qaarka kale uu ku xadgudbay uu ku gardarooday ee faxkum xugun beynanaa annaga dhexdeenna na kala saar bilxaqi xaq nagu kala saaroo nagu xugun ama adigoo xaq ku dheehan na kala saar walaa tushqid ha xadgudbin oo yacnii garta iyo qadiyadda ha ku xadgudbinoo hala yacnii hala dhaafin oo intaad kii lahaa la dhaafta mid kale ha siinin walaa tushqid ha xadgudbininoo ha ziyaado falin wahdinaa na toosi ilaa sawaa'i siraadi jidka dhexbartankiisa nagu toosi oo dhinacan iyo dhinacan midna naga leexiyo dhexbartanka wasadka markaa nagu maamuloo nagu toosi qadiyadii marka intaa waa muqadamo wahay nacam markaabay waxay yidhaahdeen ina haadaa kan akhii walaalkay weeyaan ama ina haadaa kan akhii walaalkay ah lahu isaga waxaa usugnaatay uu leeyahay tiscun wa tiscuuna sagaashan iyo sagaal nacjatan min nacjatin oo sabeenood ayuu leeyahay wali anigana nacjatun ayaa ii sugnaatay sabeen waaxidatun taas oo waaxidatun mid keliyata ah fa qaala markaa wuxuu yidhi kaa marka midkaas sagaashan iyo sagaalka leh ayaa wuxuu yidhi akfilnii ikafaalo qaadsii haa neefkan sabeentan adiga aada leedahay aniga ikafaalad qaadsii oo kafaaladeeda igu soo wareeji yacnii anuu aan qaata waay marka sida aan sagaashan iyo sagaalkaaba anigu kafiilka uga ahay sidaa buu yidhi wacazanii waana iga qaalib noqdo waa iiga adkaaday fil khitaabi warka iyo garta soo jeedsigeeda waa iiga qaalib noqday sidaa buu ku yidhi marka nacam ayb marka gartan bay u keeneen nabiyullaahi daawuud qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin khasmaani naxnu anagu khasmaani baan nahay laba kuwa laba kooxood oo doodaysaan nahay kuwaa oo baqaa uu xadgudbay bacdunaa qaarkeen calaa bacdin qaarka kale korkooda uu ku xadgudbay faxkum xugun beynanaa dhexdeenna bilxaqi ku xugun oo xaq noogu kala saar cadaaladii sharcigii alleh walaa tushqid ha xadgudbin xugunkaaga dhexdiisa xadgudub ha la imaanin meeshaas marka culimada waxay ka qaataan qaadiga haddii racyada ay kula hadlaan marka garta uu soorayo haddii la yidhaahdo qaadiyow ilaahay ka cabso xaq nagu maamul in markaa sidaa haddii la yidhaha inaysan edab darro ahayn oo arrintaa iyadaa marka ma lagu tirinayo su-ul adab lagu tirin maayo qaadiga sidaa haddii la yidhaha waa dhegaysanayaa shib buu dhahayaa eewax hadda edab xumo iyo gardarro iyo cay midna maaha yacnii qadiyadanna ka garsoor fal ilaahayna ka cabso haddii la yidhaha marka aniga maad ilaahay ka cabsa idhehaysaa iyo inuu yidhaahda ma aha nacam ceeb ma ahan taas nacam aayadda marka culimada qaar way ka qaateen meeshaas walaa tushdidhaa xadgudbin wahdinaa na toosi ilaa sawaa'i siraadi jidka wasadkiisa iyo bartankiisa nagu toosi yacnii ifraad iyo tafriid naga ilaali way nin walbaa xaqiisa ha helo ayb ina haadaa kan gartii marka waa tanaa ina haadaa kan akhii walaalkay ah cadfu bayaan waay marka akhiida cadfu bayaan baa laga dhigayaa marka waxaa kaloo bannaan bedel in laga dhigay ina haadaa kan akhii walaalkay yani ina haadaa kan akhii walaalkay lahu markaa bedelka marka sidaas waay lahu waxaa u sugnaatay uu leeyahay tiscun wa tiscuuna sagaashan iyo sagaal nacjatan min nacjatin oo sabeenood ayuu leeyahay oo markaa yacni ou haystaa carabta marka nacjada dabcan marka waa sabeenta laakiin waxay aad wax badan bay nacjada u isticmaalaan baqaratulwaxshiga biciidka dhadigiisa nacjo waa dhahaan idaha dhadigiisa nacjo way yidhaahdaan mararka qaarna waxay uga kinaayoodaan haweenka ayb macnahan hadda uu ku socdana sidaasoo kale waay marka nacam sagaashan iyo sagaal xaas buu leeyahay waay ninkan nacam sharcigoodana de way ku banaanayd midda kale malaa-ig waayo hadda kuwaan ina haadaa akhii marka uu leeyahay wuxuu ka wadaa jinsiga qofkan iyo kula hadlayo yani garta marka aan uu suuraynayo ayb weli anigana waxaa ii sugnaatay oon leeyahay nacjatun hal sabeen waaxidatun mid keliyata abaa ii sugnaatay oon leeyahay fa qaala markaa wuxuu yidhi agfilnii ikafaalad qaadsii haa xabadaadaas aniga ii kafaalo qaadsiiyo aniga aan maamulo oo markaa xeradeyda ha soo gasho qofka xeradiisa xoolaha ku jiro isagaa kafaaladeeda leh marka aniga isii unbay ka dhigan tahay middan iigu dar oo yacnii boqol ha ii noqotee saasoo kaley ka dhigan tahay wacazanii waana iiga qaalib noqdo waa iiga adkaaday fi lkhitaabi hadalkiina waa iiga adkaaday oo hadalkiisii iyo xujadiisii iyo qahri oo maadi ana waa igu leeyahay awood ahaan mid kale oo xagga hadalka iyana waa iga badan yahay ayb oo fasaaxo iyo waxbuu isku daray ayb dacwadii marka saas yay y usoo gudbiyey qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi daawuud laqad la wallaahi yo allaan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe dalamaka waa ku dulmiyey midkan adiga aad ka eed sheeganayso walaalkaa ah muxuu kugu dulmiyeyna bisu-aali nacjatika sabeentaada weydiisashadeeda uu weydiistay buu kugu dulmiyey ilaa nicaajihi liyadummahaa sow ugu dumo ilaa nicaajihi sabeenihiisa sidau ugu darsado oo ugu dumo taa waa kugu dulmiyey wa ina kathiiran in badan kuwaas oo min alkhulaqaa'i kuwa wax isku darsada ah layabqii wou gardaroonayaa bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkooduu ku gardaroonayaa ila aladiina kuwii ma ahane aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaashiisuu suubanayd sameeyeen ma ahane ayb wahum iyaguna kuwaasi qaliilu maa wax yar waaye aad kuwa u yar waaye maada waa zaa-ida waay qaliiluntana marka waa khabar oo markaa yani muqadam ah wahumtana waa mubtada muahara wahum iyagu qaliilu maa waaye waa kuwa aada u yar kuwa markaa yani intay dad la shirkoobaan ilaahay ka cabsadoon ku gardaroonin qofka ay la shirko la shirkada noqdeen way yaryihiin wadanna daawuudu intaa markay dhacday daawuud wuxuu maleeyey ama wuxuu ogaaday ama yaqiiniyey annamaa fatannaa inaan imtixaanay hu isaga fastakfara waa dembi dhaaf dalbaday rabbahu rabbigiibuu dembi dhaaf weydiistay wa khara waa hoobtay raakican xaal uu yahay mid rukuucayo wa anaaba waana soo noqdayo ilallaahi buu usoo laabtay daawuud marka arrintii waxbuu ku fahmay nacam meeshii marka weliba mufasiriintu waxay leeyihiin intaa markii uu yidhi ee hadalkan uu yidhi intay isfiiriyeen ayay iska tageen markaa kadibna waa u jeedi waayey nabiyullaahi daawuud inay malaa-ig yihiin baa usoo baxday marka dib buu marka isugu laabtay oo arrintan isaga inay marka wax lagu tusaaleynayo buu fahmay arrinka marka lagu tusaaleynayana waxa ay tahay oo riwaayaadku u badan yihiin xalayna aan sheegnay qowl ibni mascuud iyo ibnu cabaas iyana ay tahay nebiyullaahi daawuud isagoo xaasas badan leh oo sagaashan iyo sagaal xaas uu haysto ayaa markaa yacnii nin racyadiisii ka mid ahaa ama dadkii arkaanu jeyshihi ka mid ahaa ayuu markaa yacnii wuxuu ka dalbaday haweentiisa inuu u furo si markaa isaga uu u guursado waxaanan sheegnay sharciyadoodiina waa u banaanayd qofku inuu yidhaahdo haweentan ii fur hadduu isagu ogolaado markuu u furo si xalaalow ku guursanayaa markay ciddo dhammaysato intaas wixii dhaafana waa qaldan yihiin marka oo qaar baa marka waxay leeyiin iyadoo qaawan buu haweentaas arkay oo qubaysanayso ee markaas buu aad ula cajaa-ibay dabadeed bay tinteeda korkeeda kusoo daysay markay aragtay si ay marka jirkeeda uga qariso arrintii baa kasii cajabgelisay haddana ninkiibuu markaa diray oo wuxuu ka shaqeeyey inuu marka dagaalka oo u diro si uu usoo dhinto waxaas oo dhan marka oo israa'iiliyaadka ah oo ay yahuudda ayagoo kutubahooda ay ku qorayaan nebi uma qalmaan maxaa yeeley mid waa dhagar nebi dhagar kuma sifaysna dhagar wax aada u xun waayo qofka dhagarowga bulshada dhexdeeda qof xun waayo nebi marka in dhagar lagu sifeeya sax ma aha waa mid midda labaad waxaa ku jirta dil inuu ka shaqeeyo nebi inuu wax dilo qof aan waxba galabsanin inuu dilo suuragal ma ah waa dunuub kabaa-ira waxaan ambiyaduna waa ka macsuum midda saddexaad xaasidnimaa ku jirta xataa ilaa dilkan iyo in nicmadan ka baaba-do iyo waa xaasidnimo laakiin waxaan isii iyadu xaasidnimo maaha waa ka duwan tahay nacam ayb marka macnahaas marka riwaayada marka la fiiriyo intaas qisada qeybtaa hore wax ka badan nabiyullaahi daawuud ma samaynin waxaan kale oo lagu dardarayaa waa waxaan ambiyada ilaahay laa-iqa u ahayn baqawi laftiisana macno kaaska agdhow ayuu ayuu yeelay ayuu yidhi oo weliba ka xikaayooday dadka ilaahay ambiyadiisa nabadgeliyo ee iyagu nasaho ayuu wuxuu ka sheegay nabiyullaahi daawuud in tamani laga helay wuu iska rabooday arrintii markuu rabooday baa waxaa iswaafaqay ninkii dhimashadiisa iyo rabitaankii oo qalbiga uga jiro isaga waxba ma samaynin sidaa markay dhacday buu marka ninkii ku yidhi ee markaa nabiyullaahi daawuud dagaalkii yaa ku dhintay markii la yidhi hebel iyo hebel iyo hebel aad buu uga xanuunsaday dadkii kale ninkan markii la sheegay aada ugama xanuunsanin xanuunsi la-aantaas ayaa marka lagu dagaalayaa marka lagu eedeynayaa waxyaabaha noocaasna kabiira ma aha wayna dhici kartaa ambiyadu inay ka dhacaan waana khilaaful owla waxaa la yidhaha yani ayagoo kale uma haboono waayo maqaamka ay joogaan marka la fiiriyo ee laakiin dembi ma aha oo kabiira ah qaar waxay leeyihiin laqad dalamaka bisu-aali nacjatika dembigiisa kanba waayo nacam oo meeshan marka wuxuu yidhi labadii qof markay garta u dhigteen kii kale asoon dhegaysanin buu ka xukumay taa lafteeda marka ibnu catiya iyo mufasiriin badan waa diidayaan waxayna ka hor imaanay xikmadii nabiyullaahi daawuud loo sheegay iyo wafasla alkhitaabki iyo waxyaabahaasna de qof yar baaba fahmi karaba warkan marka laqad dalamakana xadaf baa ku jiro oo oo markaasi macnaha ninkiibaa qirtay waay arrintii wow qirtay kii kale ama markhaati buu u keensaday oo labadan baa iiga markhaati ah buu yidhi markaa kadib buu nabiyullaahi daawuud xukunka riday ee in nabiyullaahi daawuud fudayd lagu sheego oo xugun inuu la orday iyo iyada lafteeda marka wax hadda siyaaqa aqbalay riwaayaadkana way kasoo horjeedaan ayb laba macnahaas unbaa marka meeshaa ku jira qaala wuxuu yidhi lawallaahi qad xaqiiqa eh dalamaka waa ku dulmiyey ninkan bisu-aali nacjatika sabeentaada weydiisashadeeda oo weydiistay ayuu kugu dulmiyey ilaa nicaajihi liyadumahaa si uu ugu darsado ilaa nicaajihi sabeenihiisa uu ugu darsado wa ina kathiiran marka intaana waa waano waa waaninaya marka wa ina kathiiran in badan oo min alkhulaaai kuwa wax isku darsado oo wax isku dara ka mid ah shirkadda iyo shirkadaha iyo waxaa ah layabqii wou gardaroonayaa bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kaleo korkooda ku gardaroodaa waa sida badan dadka shirkada isla waa isku gardaroodaan qaarkood qaarka kale way ku gardaroodaan ila aladiina kuwii ma ahane aamanuu rumeeyey wa camiluu saalixaati acmaasha wan wanaagsanna sameeyey wahum iyaguna qaliilun maa kuwa aada u yar waay kuwaas kuwa aan dadka ku gardaroonaynin oo xaqa dadka iska ilaalinayo waa waa yaryihiin wadanna wuxuu ogaaday daniga bimacnaa calimo waayo wuxuu ogaaday marka meeshaa daawuudu nabiyullaahi daawuud meeshaa wuxuu ka ogaaday annamaa fatannaa inaan imtixaanay hu isaga un inaan imtixaanay ayuu ogaaday fastakfara rabbahu rabbigiibuu ka dembi dhaaf dalbay waqara waa hoobtay oo waa dhacay raakican xaal uu yahay isagoo rukuucayo wa anaaba waana soo noqdayo ilallaahi buu usoo laabtay meeshan marka waxaa la yidhaha sujuudda noocan oo sajdatu saad maxay noqonaysaa nabiyullaahi daawuud baa shukri ahaan u sujuudaa la yidhi markii ilaahay towbada uu ka aqbalay sujuuduu la dhacay nebigana hadda waxaa lagu yidhi fabihudaahu muqtadi ambiyadii hore ku daya hanuunkooda laakiin sujuudaha meelaha ay aada ugu adag tahay ma aha oo xadiidku wuxuu ahaa saad laysat min cazaa'imi sujuud suuratu yani saad sujuudda ku jirto meelaha sujuudda loola qasdo oo yacni aada loo adkeeyo ka mid maaha walidaalika madhabta shaafici sujuu sajdaatu tilaawa ma ku daraan sajdatu saad kuma daraan oo markaa waxay leeyihiin intan kale unbay qur-aanka ka tiriyaan laakiin sajdatu saad iyaga kuma daraan inay sajdatu tilaawo ay tahay min baabi shukri ahaan iyo qofku waa aduu akrinayo iyo waa iska sujuudi karaa walidaalika waxay leeyihin salaada dhexdeeda maya in lagu dhex sujuudo ilaa waxay gaarsiinayaan qaarkood inay yihaahdaan xataa salaaddii haddii uu ku kala gooyo u ku sujuudo waa buraysaa iyo laakiin salaaddii hadday fuqahadii qaar qabaan nabiguna sal ll slam inay sujuud tahay ou tilmaamay yaynanba adkaanine salaaddii inaynan buraynin baa mu ayaa xoog badnaanaysa ayb qisadii marka halkaa nabiyullaahi daawuud sidaa markaa dembi dhaafkaabu alla weydiistay markaa alla wuxuu yidhi fakafarnaa lahu waanu u dembidha fakafarnaa waanu asturnay lahu isagii baan asturnay oo dembigii baanu ka asturno waa u dembi dhaafnay daalika kaagaas ayaanu u dhaafnay oon ka asturnay fakafarnaa waanu dhaafnay lahu isagaan u dhaafnay daalika kaagaas wa ina lahu isaga waxaa u sugnaaday nabiyullaahi daawuud cindanaa annaga agteenna waxaa ugu sugnaatay la zulfaa dhowaansho addoon annaga noo dhow waayo iyo wa xusna ma-aabin noqod wanaagsan ayaa u sugnaaday meel loo noqdo oo aad u wanaagsan ayaa u sugnaatay nabiyullaahi daawuud waayo marka hadda wixii ka dhacay oo khilaaful owlaha ahaayo laga fiicnaa ayaa la diidayaa in loo qaato in nabiyullaahi daawuud mansiladiisa hoos ay tahay ma aha waxyaabahaasoo kale ambiyada de waa laga waaninayaa haddana maca daalika darajadiisii waa tanaayo wa ina lahu waxaa u sugnaaday uu leeyahay daawuud cindanaa inaga agteenna la zulfaa dhowaansho ayaa u sugnaatay iyo wa xusna ma-aabin wa xusna marjicin noqod wanaagsan ayuu agteenna ku leeyahay yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi yaa daawuudu daawuudow inaa annaga jacalnaaka waxaanu kaa dhignay oon kaa yeelnay khaliifatan mid dhexlayo dhulkii fil ardi dhulka dhexdiisa ku dhexlayo ayaanu adiga kaa yeelnay oo nebiyaalkii kaa horreeyey ayaad adigu ka dhexlaysaa dhulka ee faxkum xukun oo maamul baynannaasi dadka dhexdooda bilxaqi cadaalad ku xukunoo ku maamul iyo insaaf walaa tattabic ha raacin alhawaa hawada ha raacin waxaa naftaada jeceshahay ha raacin fa yudilaka hawadu markaa ay kaa dhumiso ama fa yudilaka itibaaculhawaa hawa raaciddu markaa inay kaa dhumiso can sabiilillahi ilaahay jidkiisa xaggiisa ay kaa dhumiso taa marka iska ilaalin ina aladiina kuwa yadiluuna dhumayaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kuwa ka dhumayo lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag bimaa nasuu bisababi nisyaanihim ka tegidooda ay ka tageen oy ay iloobeen darteed yowmal xisaabi maalinta xisaabta ay iloobeen darteed ama ay ka tageen darteed ayaa cadaab adag oo ugu sugnaaday aayaddan marka culimada waxay leeyihiin qadaha aayadaha waxay ka mid tahay aslulqadaa yacnii laay ku laga qaato qadaha yacnii maamulka yacni garsoorka aayadaha u asalka ah bay ka mid tahay aayaddan marka ugu horeysa waxaan ogaanaynaa bani aadamku garsoor la-aan ma ahaa karo haddii bani aadamku garsoor ounan jirin dadka isqabto meel ay tagaan oy ku kala baxaan oo cadaalad ah haddaanay jirin fasaad aada u weyn baa imaanaya fasaadka imaanayana waxaa ka mid a nin walbaa inuu cadaaladii ku raadsado muruqiisa nin walba inuu cadaaladda xooggiisa ku raadsadaa imaanayso ee haddii marka cadaaladda xoog lagu raadsadana ee waxaa ka baxaya meesha ciddii gardarnayd iyo ciddii laga gardarnaayo waxba la garan maayo qof walbaa ileen markaa wuxuu leeyahay isaga garta asaa isa siinayo haddii marka qadaa sharciyo ay aadaan ounan jirin fasaadkaas waa imaana walidaalika imaamu nawowi markuu fasirayo xadiidka laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdiisa xilfi ma leh yacnii carabtaa waxay samayn jireen dad ayagu cadaaladda xooggooday ku raadsan jireen si uu marka cadaalad u helo ile xooggiisii waayo cadaaladee bahwadaagu samaysanayaa marka intaasoo qabiil baa isbahaysanayso waxay isku bahaysanayaan marka xaqeenaan dhacsanaynaa bay leeyihiin ee iyagiibaa marka xaqdarro ku dhacaya mararka qaar soomaalidii lafteeda waxaas waa laga helaa iyadii lafteeda nacam oo cadaaladii marka waxay u baahan tahay wax idaacado laga sheega maahane oo qofku yacnii xukunku wax idaacad ay shaqo ku leedahayna ma aha wax maqaayadaha iyo looga sheekaystana ma aha ee waa wax maxkamad inta la geeyo usuushii qadaha oo sharciga inta la maro kadib la yidhaha adaa gar leh taa horta waa mid dhibka kale oo uu leeyahay qadaha marka la waayo ama uu baaba-o dadkiibaa isku cadilmaayo nacam waxyaabaha aan aragnay ugu daran waxaa ka mid ah absadu lmasaa'il qada la-aan lama samay karo masaa-isha kuwa ugu fudfudud gabar baad arkaysaa ninkiibay isku dhiban yihiin ninkiibaa ku xadgudbaayo xaqeedii ma siinaayo iyadii isagii uxayiran tahay mana ku furaayo uu leeyahay nacam ilaa aada duqowdo ood dhalmo ka quusato ma ku furaayo uu leeyahy saan un baan ku haysanaya nacam sharcigu ma qabaa in saas loo dhibo qof xaqiisiina waa la haystaa waana la dhibaa nacam qado sharciga haddii ounan jirin sidaas u joog un weeyaan nacam qaar waxaan aragnay lacag badan iska sheeganaya marka isagaa gar daran haddana wuxuu leeyay lacag intaa la-eg soo raadi keen markii la keenay ii badi buu leeyahay haddana nacam haddii kale ku furi maayo awooddii furiinkau haystaa awood kale oo awooddiisaas maamulaysa male marka haddii marka awooddaa la waayo saasaa dadka u dhibanaana qaar kale waxaan aragnay waxaa isugu daran shirko waaye ama dhaxal shirko qahri ah dhaxal baaba iskugu daran qolo waxay rabaan wixii in la gado maalkoodii ay qaataan waa iska shaqaysan lahaayeen oo dad markaa waxay biishaan la waaye qaar kalena iyagu xoolay haystaan maya maya waxba lama dhexlaayay leeyihin nacam maalkan odag magaciisii iyo inuu jiraan rabnaa waxba ma gadaynin ninkan kalena caradow cunayaa wax wax siinaa male haddii la yidhaha hala kala saaro qadaa ma leh qado sharciga saan ku noolnahay annaga si fiican ma aha si sharcigu qabana maba ahanba qadaa sharciyo ninkan qasbo oo u hogaamiyo waxaan in la iibiyo ma leh leanna adu haddaad xataa sheikh tahay oo gartii laguu keensado awooddaas ma lihid laakiin ninka qaadigaa dadka wakiilow ka yahay kaas maqan isagaa waka wakiil inta ka noqdo ayuu haddii qurco iyo qorituur iyo la gelaayo asaa u qori tuuraayo nacam dadkana wakiilow ka yahay qaadiga nacam ummadda marka in dad wax maamulaa intay samaystaan oy ka dambeeyaan wax weyn baa ugu jiray maslaxad weyn nacam dadkaasi marka waa dhimanayaan kuwana hanti bay haystaan waa dad maal leh haddana ka dhimanayo maalkooda nacam waana soo martay waana aragnaa nacam waxya waxyaabo aada u fara badan oo noocaas ah ayaad arkaysaayo qaali la-aan un markaa layska lusho un qadaha marka muxuu sameeyaa isaga maa faa-idatu lqadaa qadaha faa-iidadiisu waxay tahay qadcu lkhusuuma doodan ayuu goynayaa isaga qaali haddii loo geeyo doodda waa dhammaanay bis haddii aan doodaas la afjarin waxay isku bedeli kartaa dagaal waa dhacdaaso maaha intay dagaalay isku bedelay ummad badanay galaafanay laakiin qaadigu isagu qadcu lkhusuuma qada haddaad maqasho dood unbuu jaraa qaaligu isaga waxna kuuma xalaalay karo waxna kaama xarimi karo masaladaa iyadana waxay tahay haddii laba nin ay dood isu qabaan oo mid kamida markhaati beena intuu keeno qaaligii uu markhaati saxa u maleeyo binaan calaa dalikana ou xukumo markhaatidii beenta ahayd ou xukumo ama dhaar baa lagugu yeeshay markaas baad dhaaratay beenaad ku dhaaratay maalkii oo lagu siinaya dooddu waa istaagaysaa ninkaa waa ka tegaa maalkiisa adiga laakiin xaaraan baad cunaysaa markaas adiga haddaad og tahay maalkan inaadan lahayn qaadigu kuuma xalaalay karo wax xaaraan ka ah hadhow marka maxkamadaa ii xukuntay warqadaan wataa eber waay nacam haddaad adu is og tahay waxaan inaada lahayn maxkamad waxba kuuma xalaalay karta xadiidkii nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa inakum takhtasimuuna ilaya idinku anaad iisoo dood tegaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatihi min bacdin waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu ka xujo badan yahay fa aqdii binaxwi maa asmac wixii aniga aan dhegaystay baan wax ku dhisayaa wax ku xukuma faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shay-an qofkan walaalkii xaqiisa wax uga xukumo fainamaa yacnii qatactu lahu jamratan min naarin dhimbil naaraan u gooyey hadduu doono asaga laawa haddii marka nebiga wixii uu xukumay haddii fii nafsi lamri adiga aa og tahay inaada lahayn naar lagugu gooyey maxaad umalaynaya qofaan nebi ahaynba markaas qaadiga marka isaga wax ma xalaaley waxna ma xarimee garta unbuu gooyaa dhis dadkan baa loo diidayaa inay gacanka hadal iyo baabkaas ay galaan ayb qadaha xukunkiisu muxuu yahay fardu kifaaya waay ummaddii meel deganba waxaa laga rabaa inay qaali leedahay qaali hadday dadku aada u badan yihiin qudaadu inay badan yihiin qaaligaasi marka waxaa laga rabaa inuu markaa dadka ay gartoodii u geystaan hadday samayso waayaan kulligood waa dambaabayaan gaar ahaan weliba wixii ummadaas u furo una xiro oo akhyaar u ah waa dambaabayaan iyaga oo iyaga awoodooda ay tahay inay qaali sameeyaan sameey waayeen in la bartaana cilmiga waajiba u noqonaa qadaha cilmigu ku dhisan yahayna hadday dadkao dhan ka wada tagaan waa dambaabayaan iyagana leanna maslaxadii wax ku jiraa laga tegayahay aayaddan waxaa kale usoo qaataan qaduhu wuxuu ku dhisan yahay qofka qaadiga noqonayo waa qof ahlu ahwaa-a inuunan ahayn yani ahlu ahwaa waxaa la yidhaha qof hawadiisa ka hormarinaya xaqa qaali lagama dhigi karan oo ninkan haddii diin xumo iyo lagu yaqaanoo kale maaha in dadka qaali looga dhigo ayb waxaa kaloo aayaddan ay ka qaataan walaa tatabici ilhawaadaas ee qaadigu cilmigiisa inuunan waxba ku xukumeynin laa yaqdi lqaadi bicilmihi bicilmihi waxaa laga wadaa laba qof baa gar isku soo dhigatay adiga oo qaaliga ah waxaad og tahay maalkan inuu qofkan leeyahay adaaba markhaati ka oho og qaadiga markaa soo soo noqonayaa marka cilmigiisa ma ku xukumi karaa oo ma dhihi karaa waa kaa xukumay anaana yaqiin u hubo maalkan inuu qofkan leeyahay imaamu shaafici isaga wuxuu ku tegay inuu wixii maal ah xuduud waxaan ahayn xuduudda waa wixii cuquuba ilaahay uu leeyahay ma lagu xukumaayo cilmi ilaa awalba in la asturay ahayd taas wixii laakiin maal iyo waxaa ku tacalluqo qaadiga cilmigiisa waa ku xukumi karaa ayuu qabay haddana maca dalika ma sheegi jirin imaamu shaafici dadka uma sheegi jirin sababtana wuxuu dhihi jiray liajli qudaati suu haddii la yidhaha qaaliga cilmigiisa waa ku xukumi karaa kii xumaay baa wuxuu dhahayaa anaaba ogba waxaan waxaan maxaad ku xukuntay cilmigaygan ku xukumay ayuu dhahayaa ahlu cilmiga qaar kalena waxay leeyiin maya wax la kala saaraya male laa fi lxuduud walaa fi alamwaal midna cilmigiisa ku xukumi maayo aayaddan walaa tatabici lhawaa bayna qabsanayaan abu bakar waxaa laga wariyey inuu yidhi anigu xuduud ku xukumi maayo cilmigayga meeshaas waxaa laga qaatay fii gayri lxuduud in cilmiga uu ku xukumi karo shaafici meeshuu ka qaatay cumarna haweeney baa u timid wax ku haysato qof markaabay waxay tidhi waad og tahay waxaan inaan aniga leeyahay ee ii xukunay tiri markaasuu yidhi qaadi keenso markhaatiyaan kuu noqonayo yidhi aniga laakiin inaan markhaatina noqdo haddana xukumo ma yeelayo yidhi intaana marka waaa haddii baabkaas la furo qudaatu suu baaba ufurmaya nimankaan haddaba la celi la-yahay oo bana yacni si cad yacni laaluush u qaadanayo haddii la yidhaha adiga cilmigaagana ku darso waa ku xukumi kartaa waa laya waa dhibaato aada u weynay noqonayn ayb meeshaa marka macnahaas iyo masaladaaan adu calaa kulli xaal ay ku baxtiyaan saddex qowl baa ku jirto almancu mutlaqan aljawaazu mutlaqan iyo in la kala saaro maal iyo loo kala saaro iyo xuduud xuduud maya laakiin maal aha qowl xoog badanoo madhabta lafteeda qowlka kasoo horjeedo adharka waa xoog badan yahay waa inaan lagu xukumi karin xataa maal mararka qaar maslaxadu waxay keenaysaa qudaadda in la kala sarraysiiyo oo qaadigan markuu wax xukumo qudaad ka sarreysa inay jiraan oo qadiyadda ku laaban karo oo isaga marka baari karo maslaxaana keentay oo midaas maslaxada keentayna waxay tahay markii de isdabamarka iyo kalsooni la-aantu ay iska badatay dhib male in markaa maxkamo istinaafa la sameeyo oo maxkamadda koowaad midda labaad ilaa midda ugu danbeysa in la sameeyo laa ba-sa nacam caalamkan markaa islaamka qaar ka midana waa ka jiraan waana sifo markaa yacnii ixtiyaad iyo dadaal un dadka loo sameynayo leanna qaaligan hore haddii xukunkiisa lagu go-aayo waa waxuu rabo iska sameynaya isaga laftiisa marka wax ka koreeyo oo xukunkiisa burin kara waa inay jiraan qaadigana xukunkiisa waxaa lagu burin karaa aayad cad inuu khilaafo xadiid sariix oo saxiixa inuu khilaafo ijmaac inuu khilaafo qiyaas jeli ah inuu khilaafo laakiin ijtihaad ma lagu buri karo isagiina sidan buu xukunka u maleeyey waa dadaalay mid kale haddana xukunka si kale u maleeyey lama burinayo taas maxaa yeele qaacidadu waxay tahay ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ayb yaa daawuudu daawuudow inaa inagu jacalnaaka waxaanu kaa yeelnay oon kaa dhignay khaliifatan baanu kaa yeelnay ku dhulka dhexlayo oo ambiyadii kaa horreysay baad ka dhexlaysaa fil ardi dhulka dhexdiisa mid dhexlayo ayaanu kaa yeelnay faxkum xukun bayna annaasi dadka dhexdooda bilxaqi ku xugun cadaaladda xaquna da waa in kitaabka wax lagu xukumo asalkaba waa taas muqtada lkitaab in wax lagu xukumo kitaab marka la leeyahay de aayaddiiyo xadiidkii waa lasoo xigana waxaa kaloo muqtada alkitaab ah in ayaga wax lagala baxo oo ninkii mujtahidka ahaa qur-aankii iyo sunnadii intuu fiiriyo wax kala baxo waa xukmullah iyada lafteeda waxaan ujeedaa waa xukmun cala alkitaab waa wax kitaabka uun xugun kitaabkii loo xuguntamayo wey laakiin midkaas dambe qaaligu waa inuu iska ilaaliyaa inuu yidhaahdo xukunkii alla waaye ma dhahayo leanna haddaad adiga ijtihaad ku keentay ma hubtid inuu xukunka alla kan yahay ile waa qaldami kartaa ma ogtahay marka dadka mararka qaar waxay ku leeyihiin garbay ku ke ayay keenayaan markaasay leeyihin xukunka ilaahay nagu kala saar markaasaad waxaad leedahay war xukunka alle ana idinkuma kala saari karo qadiyaddan aada keenteen waa dadaalayaa waa fiirfiirinayaa qur-aankii iyo sunnadii iyo aqwaashii culummada waxay ka istimbaadeen qur-aanka wixii marka aan u arko inay sharciga taha an kugu aan kuu sheegaya saas inaad dhahdo waay haddee xukunka allana waayahay waa kugu xukumay adaa marka wax soo fiiriyey xukunkii alle sibay kuula muuqatay adi waa gefi kartaa laakiin xukunka alle hadhow in gef loo nisbeeyo qatar waay adiga laakiin in gef laguu nisbeeyo dhib ma leh qaadiguna markaa de ma dambaabayo hadduu dadaalay dad badan waxaad arkaya marka xukunka alla saan waay xukunka alla kan waay xukunka alla kan waayo waxa ay sheegayaan war xukunkan maxaa u daliila istimbaad iyo wax laga fahmay iyo ku keena marka waman adraaka adiga yaa ku ogeysiiyey in xukunka allaba fii nafsi اlamri inuu tan ay tahay walaa tatabic haraacin alhawaa hawadii haraacin fayudil marka qaadigu inuu qof tadayun leh inuu yahaa la rabaa ayb fayudilaka waana meesha dowlad laga fahmo dowladdu waxaa laga yaabaa dadku inaynan aada ula tacaamulin kuwa waaweyn inaan lala tacaamulinba laakiin maxkamaduhu mar walba waa la ag taagan yahay hadday ninka meeshaa joogo ou xun yahay dadka sina loogama dhaadhici karo waa fiican tahay dowladdan waa xun tahay unbaa la dhahaya iyadana marka qofka madaxda waa inuu qaadi mutadayin ah oo diin leh oo ummadda yacnii aan hawo iyo waxaa ku maamulaynin inuu dadka u keenaa laga raba in aladiina fayudilaka markaa raawada raacideedu ay raacideedu ay kaa dhumiso can sabiilillahi ilaahi jidkiisa xaggiisa ina aladiina kuwa yadiluuna dhumayaan can sabiilillahi ilaahi wadadiisa xaggeeda kuwa ka lumayo lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag bimaa nasuu bisababi nisyaanihim ka tegidooda darteed yowmal xisaabi ay ka tageen inay u shaqaystaan wamaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahumaa baila ayb qurdubi aayadda hore waxyar waxaan ka tegay wuxuu leeyahay al aslu fi laqdiyati aqdiyada waxaa u asala buu leeyahay dhowr aayadood aayaddan yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi aayadda labaad wa anixkum baynahum bimaa anzala allahu aayadda saddexaadna waxa ay tahay litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allaahu haddii marka bimaa araaka allahu ijtihaad waayo layraa qaaliga ijtihaadku waa u bannaan yahay haddii marka bimaa araaka allaahuna sunnadii ay tahay iyada waa in wax lagu maamulo lafteeda ayb aayadda afaraadna waa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaءa bilqisdi walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu qof nacaybkiis inaan cadaaladda looga tegin iyo nin jeclaysa midna aayadahaas baa marka qadaha asal u ah buule ayuu yidhi qofka qaadiga noqonayana inuu de fiqhiga axkaamta iyo qur-aanka aayaatulaxkaam iyo axaadiisulaxkaam iyo naasikha iyo mansuuqa iyo ijmaaca meelaha ijmaacaadka iyo khilaafka culimada iyo wax badan inuu ka garanayaa la rabaa maca dalikana inuu fadin uu yahay dhug leeyahay qof qadiyad marka loo keeno wax fahmaya inuu yahaa la rabaa qof iska dhegweyna lama rabo waxaa kaloo qaadiga laga rabaa ee waaqica laftiisana inuu wax ka fahmayo ile qadiyadda fahamkeedu waaqicuu ku dhisan yahay waaqicaas marka marna qofka isagaaba fahmaya marna waa arin uunan aqoon u lahayn ama caafimaad wax ku saabsan baa loo keenay ama wadooyinkan nidaamka lagu maro wax ku tacalluqa waaye ganacsigii wax ku tacalluqa mararka qaar loo keena qaadigii marka muxuu warqad buu qorayaa wuxuu u dirayaa marka qof arrintan fahmi karo ayaa marka usoo dhiraan dhirinaya marka nacam warqaddii markay u timaado qadiyaddii uu si fiican u fahmo ayuu isagu wax ka dhahaa marka sharcigii ayb meeshaasna marka dadka soomaalida weliba gaar ahaan dadkii hore oo xafiisyada joogi jiray waxaad moodaa xoogaa diinku sibuu ka yahay nacam waxaad arkaysaa mararka qaar laba qof baa wax isku dacweynayo qadiyaddii marka culimada waaqiceeda ma fahmayaan waxaa loo diraa dhakhtaroo kale maalan ama waxaa loo diraa kuwan taraafikado jidadka iyo qawaaniinteeda iyo nidaamyadeeda iyo wax ka yaqaan muruurka markii loo diraba wax waxay soo qorayaan aan ama loo dirin ama waxay leeyihiin waxaan aan ka hadlayno wadaad maba fahmi kara naga dhaaf tow laba kelmadoo talyaaniya ku hadlo ayuu wuxuu leeyahay waxaan wax la fahmi wadaad waxaan waxba kama gelin annaga noo keena uu leeyahay ee asagii diintii ma yaqaano muxuu ku xukumaa xaq iyo baatil maba waxuu wax ku xukumaa isaga ma oga ninkan marka culimmadaa yaqaano xukunka sharciga ah xukunka sharciga si loo gaaro isaga waxaa laga yaabaa waxaa laga rabaa takyiifki inuu markaa wax ka galo oo uu yidhaahdo maalan yacni waxaan haddii baabuurkan rarka intaan la eg la saaro waxaa badan in markaa yacni shil uu imaado dhibaataa dhici karto baabuurka noocan ma loogu talagelin rarkan tacadigiibaa marka culimada ay kala baxayaan kuwaas warkooda iyaga warkooda marka tacadigaa lagu gaaraa qofkaan ma tacdiye ma tacdinin yaa lagu gaaraa laakiin iyaga ma gaari karaan xukunka tacadiga ka dambeeya iyo tacadi la-aanta meeshaas marka waxay leeyihiin wax inay soo qoraan ma rabaan mararka qaarna yacni iyaga inay xallin karaanay u haystaan marka qaadigu kama maarmaayo kuwaas wixii waaqica in loo suureeyo iyagana de haddii sharci jiro waa ku qasban yihiin inay qaaliga kasoo jawaabaan wixiisa laakiin wax sharciyaanba jirinba iyo nidaamaanba yani haddii nidaam uunan oolin saad wax loo xaliyaba waa la weyna wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa khalaqnaa ma anan abuurin asamaaa samadii iyo waalarda dhulkii ma anan abuurin iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday baatilan xaal ay yihiin kuwa baatiloo maalaa yacni oo aan wax markaa ujeeddo iyo aan laga lahayn dalika kaagaasi dannu ladiina kuwii maladoodii waayo kafaruu kufriyey waxaase marka waa gaaladii maladoodii waay ayb dalika kaagaasi dannu ladiina kuwii maladoodii weeyaan kafaruu kufriyey oo iyagaa waxay u malaynayaan dhul iyo cir in baatil loo abuuray oo wax ka dambeeya iyo jaze iyo abaalmarin inaynan jirin fa weylun waadi naareed liladiina kuwiiba u sugnaaday kafaruu kufriyey min annaari naar xaggeeduu uga sugnaaday am najcalu ladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kalmufsidiina fi lardi am najcalu ma yeelaynaa anajcalu miyaan yeelaynaa maba yeelayne istifhaam inkaariya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban kalmufsidiina kuwa fasaadinayo hallaynaya oo kale miyaan yeelaynaa fil ardi dhulka korkiisa kuwa fasaadinaya oo kale miyaan ka yeelaynaa am mise najcalu lmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday miyaanu ka yeelaynaa kalfujaari kuwa daacada rabbi ka baxay oo kale gaaladii miyaan muslin oo kale ka dhigaynaa mutaqiintii miyaan fujaar oo kale ka yeelaynaa ma yeelayna haddii la yidhaah marka aakhira ma jirto waxaa ka dhalanayo nin fiican iyo nin xun waa isku mid gaal iyo muslim waa isku mid dhulka nin fasaadiyey iyo nin dhulka wanaajiyey waa isku mid sidaana inaga ma yeelaynuu leeyahay allah subxaanahu watacaala am najcalu ladiina a najcalu miyaan yeelay miyaan ka yeelaynaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuuban la yimid kalmufsidiina kuwa fasaadinayo hallaynayo oo kale fil ardi dhulka korkiisa kuwa fasaadinayo oo kale miyaan ka mid dhigaynaa am najcalu lmuttaqiina mise kuwa alla ka cabsaday aanu ka yeelaynaa kalfujaari kuwa daacada rabbi ka baxay oo kale miyaan kala mid dhigaynaa ma yeelayna sidaa waaye qiyaamaa jirto dadkiina marka waa lagu kala saaraya almufsidiina fi lardina waa mushrikiintana ayaa lagu fasiray kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab huwa qur-aanku kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaa aanu dejinay hu isaga ilayka adiga xaggaaga aan usoo dejinnay kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey oo yacnii anficiisu uu aad u badan yahay oo nafci badan kii aqriya waa u nafci kii ku dhaqmo waa u nafci kii ku cabsado oo intuu ku waana qaato waa u nafci isaga dhanba khayrkiisa aad loo farabadiyey liyadabbaruu maxaa loo soo dejiyey inay ku tadabburaan ay liyatadabbaruu inay fiirfiiriyaan aayaatihi qur-aanka aayaadkiisa inay fiirfiiriyaan waliyatadakara iyo inuu waansamo ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka inay ku waansamaan ayb marka aayaddan culimada waxay ka qaateen yidhaahdeen hadihi alaayatu daliilun calaa wujuubi macrifati macaani lqur'aan qur-aanka macaanidiisa in la ogaado oo la garto inay waajib tahay maxaa yeelay tadaburka ma xasili karo ilaa macnaha in la garto ma ahan leanna qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in lagu tadaburo tadaburna ma xasili karo ilaa macnihii la fahmo marka ugu yaraan qur-aanka macnaha guud inaad ka fahamsan tahay macno guud inaad ka fahmi kartid oo aada aayadaha marka la akrinaa ugu tadaburi kartid yaa aada muhiim u ah waxaa kaloo aayadda laga qaatay tartiilka qur-aanka lagu aqriyo in la kala dhigdhigo ayaa ka fiican in la boobsiiyo leanna tartiilka tadaburka isagaa ku habboon ee haddaad marka boobsiinayso waxba aada uguma fiirsa kartid markaad aayar laakiin u akrinaysood kala dhigdhigayso macaanidii marka waad dhuuxi kartaa wawahabnaa lidaawuuda sulaymaana nicma alcabdu inahu awaab nabiyullaahi daawuud markii laga baxay imtixaankii la imtixaanay ee nebigana lagu tusaaleeyey oo isaga yacnii loogaga dhigay tasliyada nabiyullaahi sulaymaan baa halkan haddana la gelaya wawahabnaa waxaanu u hibeynay lidaawuuda daawuud waxaanu u hibeynay sulaymaana sulaymaan baan u hibeynay oo isagii baa dhalay oo inankiisiibuu ahaa nicma waxaa nicmo lahaaday alcabdu addoon ayaa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi midka ammaanta lagu gaaryeelayo huwa sulaymaan waaye innahu isagu awaabun mid noqosho badan waaye nabiyullaahi sulaymaan oo alla u towbadkeenid badan id waqtibuu alla u towbadkeenid badnaa curida loo soo bandhigay calayhi isaga korkiisa loo soo bandhigay bilcashiyi galab xilli galab a loo soo bandhigay alsaafinaatu fardihii saddexda ku taagnaa aljiyaadu ee orodka badnaa loo soo bandhigay fa qaala wuxuu yidhi markaa maxduuf baa ku jiro farda aada u tiro badan dhoola tus ayaa loo sameeyo fardihii oo marka yacni saddex lug ku taagan oo lugta kalena qoobka xoogaa aayar korsa ugu qaaday ayaa hortiisa la keenay markaas buu aada u fiiriyey oo aada ugu mashquulay wuxuuna markaa dee sababka uu ugu farxayaa waxay tahay farasku waa aaladii markaa uu ku jihaadayey oo mulkigiisa xooggiisa iyo ahayd isagana marka aada buu jihaadka marka uu u jeclaa nabiyullaahi sulaymaan marka markaa siduu markaa saa u fiirinayo uu u eegayay ayaa mufasiriinta badankood waxay leeyihiin salaadii casar oo tagtay unbuu arkay oo qoraxdiio sii dhacaysa unbuu arkay waa iloobay macnaha fa qaala wuxuu yidhi innii aniga marka hadda iloobitaanku bani aadam u yahay hadda kabiire iyo dembi maaha haddana laakiin ambiyada iyaga waxyaabahaasoo kale haddana iyaga laa-iq uma aha agtooda waa waa ka gubanayaan arrimahaas faqaala wuxuu yidhi innii aniga axbabtu waxaan doortay oon jeclaystay xuba alkhayri fardaha jacaylkooda ayaan doortay can dikri rabbii rabbigay dikrigiisa aan ka doortay way mashquuliyeen kuwanoo ilaa aan iloobay salaadii marka casar xataa intii tawaarad qoraxdii ay qarsoontay bilxijaabi xijaab ay ku qarsoontay oo aan arki weynay yacnii ilaa qoraxdii ay dhacday buu ka wadaa rudduuhaa rudduu celiya buu yidhi haa fardihii soo celiya calaya aniga korkayga kusoo celiya fadafiqa wuxuu gudagalay masxan yamsaxu inuu masaxayo bisuuqi inuu ka masaxayo kubabka iyo wal acnaaqi luqumaha inuu ka masaxayo ayb meeshan marka nabiyullaahi sulaymaan baa lagaga hadlayaa alla wuxuu leeyay id waqti ayuu markaa nabiyullaahi sulaymaan uu toobadkeenid badnaa curida calayhi loosoo bandhigay isaga korkiisa bilcashiyi xilli galab ah assaafinaatu fardihii loosoo bandhigay saddexda lug ku taagnaa oo qoobka lugta kale qoobkeeda xoogaa jalleeciyayoo kor uga qaaday qoobka dhinaciisa kor xoogaa u qaaday waana mar uu kolley markaa yacni farasku xaaladaa markuu ku jiro waa mar uu aada u qurxan yahay uu aada u qurux badan yahay asaafinaat yuqaalu safana alfarasu sufuunan wahuwa alqaa'imu fi halaathati qawaa'ima markuu ku taagan yahay waqalaba axada xawaafirihi qoobkiisa mid kamidana ousaa u gediyey xoogaha aljiyaadu ee markaa yacni deg dega badnaa jiyaad laba macnaa ku jira jamcu jawaadin inuu yahay jawaadkuna waa faraska dheereeyo waay aadka u dheereeyo waqiila waxaa la yidhi marka jiyaad aljiyaadu waa jamcu jayidin jayid marka la yidhahna aada u wanaagsan waay marka labadaa macno faqaala markaa wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan fardihii marka dhoola tuskii sida u fiirinayayba wuxuu arkay qoraxdii oo siir dhacday markaa fa qaala wuxuu yidhi innii aniga axbabtu waxaan doortay axbabtu aathartu baa la tadmiinina waxaan doortay xubbal khayri fardaha alkhayr fardaha la yidhahna waa lagu macneeyaa fardihii jacaylkoodii baan doortay can dikri rabbii rabbigay dikrigiisa aan ka doortay xaggeeda iyagaan marka yacnii jeclaaday can dikri rabbii dikrigii rabbigayna waan iloobay buu ley salaadii buu u jeedaa arrintaasu iska canaananayaa marka xataa intii tawaarad qoraxdii ay qarsoontay bilxijaabi ay ku qarsoontay tawaarad hadda damiirkan qoraxdaa loo celina mana lasoo sheegin qoraxda way iska dhacdaayo laakiin qariinaa jirta oo qariinada waa bilcashiyida haddii galab la sheegay maxaa waaye galab marka qoraxa qoraxdii baa laga hadlaa soo qoraxdii marka bil cashiyidaa qariino marka waxay tahay waxa qarsoomay inay qoraxda tahay ilaa ay bil xijaabi ku qarsoonaatay culimada qaar kalena maslag kaley maraanoo waxay yidhaahdaan innii aniga axbabtu waxaan jeclaystay xubal khayri fardaha ayaan jeclaaday oo jihaadkii baan u jeclaaday can dikri rabbii liajli dikri rabbii rabbigay xuskiisa dartiis ayaan u jeclaaday fardaha oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa de inaan ku jihaado on diinta ku kor yeelo ayaan ugu ayaan u jeclaaday fardihii xataa tawaarad farduhu ilaa ay qarsoomeen bilxijaabi meel xijaab iga ah ay ku qarsoomeen macnaha dambe marka waxaa laga wadaa fardihii waa socdeen xeradooday galeen wayn xataa dakhalat fii isdablihaa ilaa ay xeradii ay marka mooradii ay galeen fardihii sidaa marka haddii loo dhiga de wax markaa uu nabiyullaahi sulaymaan isku eedeynayo ama towbad iyo uu la imaanayo iyo ma leh macnaha horaad sa moodaa in aada loogu badan yahay isagana dee dembi weyn kuma aha ile qofka wax waa iloobi karaaye rudduu celiya haa yacni soo celiya fardihii haadan marka waxaa loo celinayaa fardaha qaar waxay u celiyaan qoraxda rudduu haa qoraxda ii soo celiya salaadii aan la imaadon tukadee cali baa laga wariyaa sidaas waana loo soo celiyey buu leeyahay ayb rudduu celiya haa fardihii soo celiya calaya korkayga kusoo celiya fa dafiqa wuxuu gudagalay yamsaxu masxan dafiqa marka khabarkeedu waa ficil waa anshaa iyo wixii afcaalu shuruuc afcaalu shuruuc marka fa dafiqa wuxuu gudagalay yamsaxu inuu masaxayo masxan masaxaana laba macnaa ku jirto culimo badan waxay leeyihiin inuu kinaayo oo waxaa weeyaan can qatlihim waa dilay waa laayey oo faylaha iyo wuxuu ka jaray iyo iyo iyo qoorta ayuu ka gooyey wuxuuna ka wadaa marka mar hadday iga mashquuliyeen dikriga alleh waxaan waxba kama rabo wax ku fali maayo yay ka dhigan tahay qaar waxay leeyihiin ma ma sidaa ma yeeline waa gowracay fardihii sanad abaar ay jirto ayuu wuxuu ku sadaqeeyey marka dadkii abaaraysnaa fardahana hilbahoodad waa bannaan yihiin xataa sharcigeenna waa ku bannaan yihiin ayb meeshaa marka de maal ma khasaarinin waayo marka macnaha wax maalo ou khasaariye ma jirto laakiin cala alqowli alawal waxaa ka soo baxayo fardahan waa maale muxuu u khasaarinay nebi waxa waa ka nasahan yahay dhaheen qaarkood marka inuu sameeyo ibnu cabaas baa isaga masxiga wuxuu ku fasiray waa u salsalaaxay nacam qoortiibuu ka salaaxay oo kubabkiibuu ka salaaxay oo marka yacni waa masxi caadi ah ee maahane wax waa ma xayawaankaa dembina ma gelin isaga muxuu u dilayaa saasuu yidhi ibnu cabaas fadafiqa wuxuu gudagalay masxan yamsaxu inuu masaxayo masxan masixitaan bisuuqi kubabka iyo wal acnaaqi iyo luqumaha inuu ka masaxayo ayuu gudagalay ayb qisadaa marka nabiyullaahi sulaymaan sidaa qaala wuxuu yidhi markaa rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dhaaf hay walaqad fatanaa sulaymaana qiso kale ka bilaabmayso hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed